halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o eda oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban qaar ka mid efemyada geeska africa iyo weliba barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somaly com
habeen wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanayo waa sabti lix iyo tobanka bisha janaayo sannadka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo cumar xasan
qodobada aan caawa idinku hayna idaacaddeenna waxaa ka mid a dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee shirkaha wadatashiga madasha qaran ee ka socda magaalada kismaayo
waxaa wadahadallada ku soo biiray mas-uuliyiinta beesha caalamka oo madaxda soomaalida ku dhiirigelinaya inay go-aanka madambaysa ay ka gaaraan shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya waxaa jiray wafdi uu hogaaminayay safiirka imaaraadka soomaaliya
sidoo kale waxaan idiin haynaa xeer ilaaliyaha iyo wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya oo labadooduba sheegay in xafiisyada xeer ilaalinta ee soomaaliya ay ka jiraan wax isdabamarin iyo musuq maasuq ma jirin nidaamkan muddo shan iyo labaatan sano oo soo dhafna wayna marka dib u dhisnaa oo dib loo yeelyeelaa wey ujeedadu qaabkii hufnaa ee galdacwadeedka uu maraayo laakiin ma aha in kontarool gacanta ka baxay iyo in aan kala mar qaadanin ma aha sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii cawayska washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiinta dowladda burkina faso ayaa sheegay in lasoo afjaray weerarkii lagu qaaday hodheelka magiciisa layidhaah splendid hotel ee ku yaala magaalada wagadugu ee caasimada oo dalkaasi burkina faso halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof kuwaasoo ah dad kasoo kala jeeda sideed iyo toban wadan mas-uuliyiinta ayaa maanta sheegay boqol iyo lix iyo labaatan qof in laga samata bixiyo goobtaasi sida oo kalena ay dhaawacmeen ugu yaraan soddon qof oo ka tirsanaa dadkaas la badbaadiyey mas-uuliyiinta ayaa waxay caddeeyeen hodheelka lasoo weeraray oo magiciisa la yidhaah splendid hotel in lagu dilay saddex qof oo ka mid ahaa kooxdii weerarka soo qaaday qof kale oo afraadna lagu dilay hodheel u dhow meeshaas lasoo weeraray hase ahaatee waxay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen inay laba qof oo ka tirsanaa kooxda wax soo weerarta ay iyagu ahaayeen dad haween ah madaxweyneha hadalkaasi burkina faso roch mark cabore oo bishii lasoo dhaafay uun ku guulaysta madaxtinimada wadankaasi burkina faso ayaa maanta booqday hodheelka la weeraray waxaanu arrintaasi ku tilmaamay in ay tahay falba-an iyo fulaynimo ciidamada dowladda burkina faso iyo ciidamo faransiis ayaa shalay kula dagaalamay hodheelka splendid hotel oo caan ku ah dadka shisheeyaha ah iyo shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay kooxdii dagaalka ku soo qaaday hodheelkaas
iiraan ayaa sheegtay inay sii daysay afar qof oo iiraan u dhashay oo haysta dhalashada maraykanka ah waxayna sii dayntani ay sheegtay inay qayb ka tahay maxaabiis ay isweydaarsanayaan dalka maraykanka warbaahinta iiraan ayaa tabinaysa in jason razanian wariyihii xirnaa ee wargeyska the washington post uga soo warramayay magaalada tahraan ee dalka iiraan inuu ka mid yahay dadka la sii daayey xeralaaliyaha magaalada tahraan cabaas jacfari ayaa sheegay in sii dayntan ay qayb ka tahay amar ka soo baxay golaha sare ee amniga qaranka ee iiraan jason razanian oo madax ka ahaa xafiiska wargeyska washington post ee tahraan ayaa ah ayaa ah nin iiraan u dhashay oo haysta dhalashada maraykanka wuxuuna xirnaa in ka badan shan boqol oo maalmood iyadoo maxkamad albaabadu ay u xiran yihiin ay sheegtay inay ku heshay inuu basaas ahaa tehraan ayaa la rumaysan yahay inay hayso saddex qof oo maraykan ah oo uu ku jiro amiir xakmati oo ah askari hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee maraykanka kaasoo la xiray mar uu booqanayay qoyskiisa sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii siciid cabadiini oo isna ah wadaad masiixi oo isna lagu xiray caasimadda iiraan sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo robert levison oo isaguna horey uga tirsanaa hay-adda f b i oo isna la hayay tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii laakiin ma caddayn saddexdan qof ay ku jiraan dadka maanta la sii daayey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan javad zariif ayaa sheegay in maanta laga qaadi doono dalkaasi iiraan cunaqabatayntii saarayd kadib markii ay hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomiga ah marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano i a e a soo bandhigto warbixinteeda ku saabsan qorshaha nukliyeerka ee dalkaasi iiraan wasiirka ayaa hadalkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi iiraan ee magaceeda loo yaqaano isna markii uu gaadhay magaalada vienna ee caasimada dalkaasi austria waxaanuu yidhi maanta waa maalin u wanaagsan dadka reer iiraan waana maalintii laga qaadayay cunaqabatayntii saarayd iiraan sida oo kalena waxa uu yidhi maanta waa maalin u fiican gobolka mas-uulku waxa uu maanta la kulmay wakiilka sare ee midooda yurub federica mokreni si looga si aan idhaahdee loo dhaqangeliyo heshiiskii arrimaha nucleyerka dalkaasi iiraan ku saabsanaa zariif iyo federica ayaa waxa ay la kulmayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka john kerry waxaana la filayaa inay si wada jir ah u soo saari doonaan warbixin ku saabsan arrimaha nucleyerka iiraan iyo waxa ay ku heshiiyeen
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka taiwan haweeneyda lagu magacaabo tesai ingwen ayaa ku guulaysatay doorashadii maanta dalkaasi ka dhacday waxaana lagu wadaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay madaxweyne ka noqota taiwan hadal ay see jeedisay ayay ku sheegtay inay kor u qaadi doonto madax bannaanida taiwan iyadoo sii wadi doonta xiriirka wanaagsan ee taiwan ay shiinaha la leeyahay dowladda maraykanka ayaa islamarkiiba u hambaliyeysay haweeneydan guulaysatay ee tesai ingwen wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya ayaa weli ku shirsan ama shirkii wadatashiga qaranka ugu fadhiya magaalada kismaayo weli waxba kama soo bixin shirkaasi waxaana maanta ku biiray xubno beesha caalamka ka tirsan si ay u cadaadiyaan dhinacyadu inay heshiis gaaraan wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheer ayaa khadka taleefonka ee kismaayo kula xiriiray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed runtii shirka madasha wadatashiga weli waa uu socdaa ilaa iyo hadda ma jiraan go-aamo ama warmurtiyeed rasmi ah oo ka soo baxay shirka madaxda ku shiraysa magaalada kismaayo ee shirka madasha wadatashiga qaran warar ka soo baxaya waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda laisku fahmi layahay oo uu jiro kala aragti duwanaansho ka taagan arrimihii laisku hayay ee qaabka loo mari doono soo xulista xildhibaanada baarlamanka ee soomaaliya qaar ayaa qaba in lagu saleeyo nidaamkii hore ee afar dhibic shan qaarna waxa ay ku doodayaan in lagu saleeyo degmo ama nidaamka degmooyinka ee gobolada dalka waan gartay waa ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo ka soo baxay wadahadalada madasha wadatashiga qaran ee ay mas-uuliyiinta soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada kismaayo waan gartay khadar qodobadani waxay ahaayeen isla kuwii shirkii muqdisho bishii december laysku mari la'aa marka ma jirta miyaa cid tanaasul muujisay ama dhexdhexaadin meel kale ka timid oo maaragtay tilmaamaysa in horey loo socdo sandheere waxaa jira wararka laga helayo xarunta shirka uu ka soconayo inkastoo xarunta shirka madasha wadatashiga uu ka socdo aanan warbaahinta loo ogolaanin inay si toosa u galaan oo ay la socdaan arrimaha halkaasi ka soconaya haddana waxaa jira saaka gelinkii hore waxaa jirtay in mas-uuliyiinta qaar ay sameeyeen tanaasul ku aadan qodobadii ay isku hayeen inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo madax bannaan oo laga helaya goobta shirka uu ka socdo haddana waxaa wadahadallada kusoo biray mas-uuliyiinta beesha caalamka oo madaxda soomaalida ku dhiirigelinaya inay go-aanka madambaysa ay ka gaaraan shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya waxaa jiray wafdi uu hogaaminayay safiirka imaaraadka ee soomaaliya kaas oo mas-uuliyiin kamida kuwa ka qaybgalaya madasha wadatashiga oo uu kamid yahay madaxweynaha jubbaland kulan gaara kula yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo runtii waxaa jira madax ka socoto beesha caalamka oo mas-uuliyiinta soomaalida ku cadaadinaya in go-aanka madambaysa ay ka gaaraan shirka madasha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada kismaayo maadaama shirkan ay shirar kala duwan ay ka horeeyeen oo uu ugu dambeeyey kii bishii december ee sanadkii hore ee ka dhacay magaalada muqdisho oo laga soo saaray toddoba qodob oo ku aadan qaabka doorashooyinka loo wajihi doono marka way socdaan sandheere mas-uuliyiinta qaar ayaa v o a u xaqiijiyey in dhowaan uu soo bixi doono warmurtiyeed ay u dhan yihiin dhinacyada shirka ka qaybgelaya oo ay ku dhan yihiin qodobada ay ku heshiiyeen madaxda soomaalida waan gartay marka waxaa rajo weyn laga qabaa sida lagu sheegay in shirka aanu dib u dhicin ama meel kale aan loo rarin ee lagu gaadho go-aamada kama dambaysta magaalada kismaayo ha waxaa jira warar madax bannaan oo sheegaya inay dhici karto in shirkan uu jiri doono shir kale oo ka dambeeya oo lagu qaban doono qeybo ka mid ah dalka aad ayaa waxaa loo hadlayaa in magaalada baydhabo ay suuragal tahay inuu ka dhici doono shir kale oo kan lamida oo lagu soo gunaanadi doono shirarkii hiigsiga doorashooyinka soomaaliya hase yeeshee wararkaasi ayaa ah warar madax banaan oo aysan jirin cid xaqiijisay waa wararka laga helaya goobta shirka uu ka soconayo waxaa aada loogu rajo qabaa in shirkan lagu soo gabagabeeyo magaalada kismaayo kadibna lasii lasii gudageli doono arrimihii kale ee doorashooyinka soomaaliya iyo nidaamkii kale ee ku aadanaa qaabka loo wajihi doono doorashooyinka kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da kismaayo khadar maxamuud xareed oo khadka taleefonka ugu warramayey waryaheena maxamed cabdi xasan oo washington jooga
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaani waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a haadana muqdisho xeeralayaha dowladda soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda ayaa sheegay inay ogaadeen nidaam darro iyo waxisdabamarin inay ka dhex jirto xafiisyada xeer ilaalinta ee soomaaliya loona baahan yahay isbeddel in lagu sameeyo xeer ilaaliye axmed cali daahir ayaa sheegay in ay daafureen hannaan lagu ilaalinayo galdacwadeedka dalka waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonkaee magaalada muqdisho kula xidhiidhay waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay daafureen
ma aha go-aan ama ma aha war-saxaafadeed ma aha waa waa daahfur waaye khuseeya qaabka case managementiga ama qaabka loo maareynayo galdacwadeedka xafiiska ka furan maalinta uu bilaabmo ilaa marka ugu dambeysa oo uu dhammaado processka uu marayo habka uu marayo ilaa iyo marka ugu dambeeya oo archiveka la gelinayo inta uu marayo oo qaab casri ah oo nidaamsan oo la socon kara standardka caalamka iyo muxuu ahaa isheeg nidaamka qawaaniinta sida uu sharcigu amra falay farayaa wey marka waxaad qoonsateen baa ku jira markaa nidaamka dabcan waad ogtahay burbur badan baa wadanka ku dhacay wax walba documentationna wuu dhumay wax walba oo reference ahaana wuu dhumay wuu baaba-ay in horta dib loo soo celiyo nidaamkii guud ee maaragtay kaydka dembiyada dalka ka dhaca kuwa dhacaya oo dhammaaday oo xukunku ka ku dhacay iyo kuwa socda oo markaas weli aan xukun ka soo bixin in la ogaado waa waa waa wax horta kow number one oo ah in lagu xaliyo tan labaadna in laga hortago wax kasta oo dhib u keeni kara ee galdacwadeedkaas waxaa dhici karta inuu dalkii dhumo inuusan marka marxaladan hadda ma dhumi karto waa nidaam documentigu warqadii ugu horeysay ilaa iyo marka ugu dambeysa ah nidaam casri ah oo computerizer ah oo diiwaan gashan oo hal meel keliya aan ku jirin oo meel walbaaba iyo steeb walba oo qofka xeraaliyaha ah ee dalka haya uu qaado ay ku jiraan waayo ay ku qoran yihiin marka waxaa yaraanaya inuu gal dhumo waxaa yaraanaysa in musuq maasuq lagu sameeyo oo documenti muhiima la bixiyo galalka waxaa yaraanaya in qofka muwaadinka ah uu garan waayo dacwadiisii meesha ay marayso cidda haysa waxa u dhiman waxa ka maqan waxaas oo dhan ayuu u sahlayaa qofka muwaadinka ahna xafiiskana wuxuu u sahlayaa sidii u controli lahaa ama u dabageli lahaa ama uu ula xisaabtami lahaa cid kasta ama ha noqdaan kaaliyaal ama ha noqoto registrar ha noqdo ama qolada archiveka ha noqoto ama ha noqdaan xeeraaliyaashaba galalka haya ee sida ugu sahlan oo loo kormeeri karo ama loo controli karo ayuu sahlaya waa gartay laakiin hadalkiina cid walba oo dhegaysata waxay isweydiin kartaa mar haddii axmed uu yahay madaxii ugu sarreeyey ee xafiiskan se uma ekaanayso qof dhaliilaya hawshii loo igmaday oo markaa hadalkiisa loo turjuman karo in xafiiskiisa iyo shaqaalahaba aysan ka amar qaadan maya maya taas meesha ma jirto waad ogtihiin inuu burbur badan wadanka soo maray ma jirin nidaamkan muddo shan iyo labaatan sano oo soo dhacno waa inaan marka dib u dhignaa oo dib u yagyeelay loo yagyeelaa wey ujeedadu qaabkii hufnaa ee galdacwadeedku uu marayo laakiin ma aha sida aad u dhegeysid hadalka ee ah in kontaal gacanta ka baxay iyo in aan kala lamar qaadanin ma aha haddaba in badan oo kamida way saxan tahay waxa kana waa dhamaystir wixii dhimanaa ah annaga waxaan ku jirnaa institutional building waxa yidhahda hay-adihii ayaan aas-aaskoodii dhisaynaa muddona burbursanaa marka ma aha markii wax la saxaayo inay jirto wax gacanta ka baxay iyo wax khaldan hadalkiina waxaa ku jira musuq maasuq iyo wax isdabamarin jira dabcan dowladda soomaaliyana maaha markii ugu horreysay ee meelo badan oo hayadeyda ka mida lagu eedeeya arrinta dadka ku takhasusay arrimaha musuq maasuqa waxay leeyihiin ilaa dadkii ku kacayay ay meesha joogaan system kasta ama hanaan kasta oo wax laga bedelo waxba ma tarayo marka qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad isbedel ku samaysaan xafiiskiinan xeerlaalinta guud si waxa aad sheegaysa iyo isbedelkan aad samaynayso kulli ay u noqdaan kuwo nadiifa oo dad nadiifa ay gacanta ku hayaan dabcan wuu jiraa nidaam loo sameeyey xafiiska oo ah in lagula xisaabtamo cid kasta oo oo khaladaad ku kacda bini aadankuna khiladaad waa galaan xafiiskuna wuxuu ka mid yahay un xafiisyada soomaali xafiisyada soomaaliyeed oo khaladaadka uu ka dhaco caalamka oo dhan wadamada aad aad ku sugan tihiin ayaana aad aragtaan maalin walba in uu musuq maasuq uu ka dhaco walow anaga nala tilmaamo in wadamada ugu badan caalamka uu kamid yahay idonno in run yahay iyo in kale waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo lakin waxaan kuu sheegayaa ficlan xafiiska dib u horeyn ballaaran ayaa lagu sameeyey xeeraaliyaal markii aan anigu xilka la wareegayay sideed xeeraaliye ayaa joogay maantana sideed iyo labaatan xeeraaliye ayuu leeyahay dadkaasi waa wadadad cusub bay u badan yihiin oo nadiif ah oo sharci iyo nidaam iyo tababar iyo wax walba lagu soo muddo sanad ah lagu soo waday waxaan aaminsannahay in wixii hore oo ka jirayna aan sixid ku samaynayno dadkan cusub iyo nidaamkan cusubna in ay ka madax banaan yihiin corruptionka iyo wixii lamid ah goolkayga koowaad ayaynan ahayd aniga markaan xalka xilka la wareegay xafiiska gudihiisa inaan kala dagaalamo musuq maasuqa arrintaana waa qayb ka mid ah sixitaankii iyo la dagaalankii musuq maasuq aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliye axmed cali daahir oo uu warramaya waryahayaga maxamed colaad xasan oo jooga magaaladan washington
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna somalilan somalilan waxaa maanta si rasmiya uga bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda waxaana saaka aroortii hore ka bilaabatay boqol iyo saddex iyo lixdan goobood oo ka tirsan gobolka togdheer diiwaangelinta waryaheena cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa warbixintan goordhoweyd hargeysa nooga soo diray diiwaangelintan oo guud ahaanba gobolka togdheer ka socotay labiyo tobankii saacadood ayna soo dhaafay ayaa sida goordhoweyd ee guddida doorashooyinka somalilan ay ku sheegeen warbixin hordhaca oo ay ka soo saareen sida ay diiwaangelintu uga qabsoontay ay ku faahfaahiyeen natiijada iyo weliba sida ay wax u dhaceen cabdifataax ibraan sheekh oo ah u qaybsanaha arrimaha diiwaangelinta ee guddida doorashooyinka ahna xubin ka mida guddidan ayaa isagoo ku sugan magaalada burco goordhoweyd v o e u sheegay inay maalintii koowaad ay kaarka qaateen in ka badan dhowr iyo toban kun oo qof kuwaasoo iska diiwaangeliya boqol iyo saddex iyo lixdan goobood oo loogu talagalay diiwaangelinta waxa maanta oo bishu lix iyo toban bishii koowaad labada kun iyo lix iyo tobanka gobolka togdheer nooga bilaabmay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo aan u kala dirnay boqol iyo saddex iyo lixdan goobood agabkii dhammaantood si nabaday u gaadheen howlahoodiina dhammaantood way bilaabeen waxa hawshaasina ay ku bilaabantay runtii si fiican waxaanu u qaabaynay in ka badan labaatan dadka ku takhasusay i t-du in ay cilad saarka ay iyaguna arrimaha xaliyaan wixii dhibaatay ka imanayeenna way xalinayeen runtii hawshaasi waxay u dhacday si aad uga qurux badan sidii aanu filaynay ilaa imaka waxa aan noo diiwaan gashan in ka badan dhowr iyo toban kun oo qof ayaa maanta isdiiwaan geliyey oo maalintii koowaad ah ood runtii garan kartaan in maalinta koowaad ay had iyo jeer ay ka culays badan tahay maalmaha kale sidoo kale cabdifataax ibraahim sheekh waxa uu intaasi ku daray inay qabteen dad isu dayey inay ku noqnoqdaan diiwaangelinta iyo weliba howlwadeen isaguna isu dayey inuu baxsado waxaa jiray dad nidaamka isku dayey inay runtii khiyaameeyaan ama ha noqdaan dadkii loo tababaray oo isyidhi baxso ama ha noqdaan dad isyidhi ku celi oo inkastoo maalintii koowaad ka kuyiyadu dheeraayeen oo aanay weli dad sujaal isu helin waxa aanu qabanay ilaa imika hal qof baa noo xidhan waxaanu isagana qof kale ayaa isaguna la qabtay oo isaguna isku dayayay inuu runtii sameeyo waxaanu runtii goobuhuna si qurux badan bay ilaa imika uga socdaan riboortkuna uu noogu soo dhacayaa dhammaan goobaha dalka oo dhan gobolka togdheer ayaa noqonaya gobolkii ugu horreeyey ee somalilan ay ka bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda iyadoo ay ka socon doonto gobolkaasina diiwaangelintu muddo siddeed iyo labaatan maalmood ah waxaa sidoo kale gobolka togdheer ku sugan mas-uuliyiin ka socda xisbiyada siyaasadda oo iyaguna kormeeraya sida ay wax u socdaan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxa aad naga sugaysaanba waa barnaamijkii martida mikrofoonkaha waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga magaalada london ee cariga ingiriiska ee gudowan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijkan uga hadli doonnaa wadatashyada qaran ee ka socda magaalada kismaayo ee u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada barnaamijka waxaa marti ku ah guddoomiyaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda soomaaliya ahna ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed kusoo dhawo barnaamijka mudane waa mahadsanta ridwan ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo wadatashyada hadda kismaayo ka dhacaya see u aragta adiga
wadatashyada waxaan u arkaa in howl aan loo diyaargaroobin ay tahay marka koowaade ma bisla waxa laisuu yihido shaqa aan la qaban muddo saddex sana ha la rabaa in degdeg maalin lagu qabto waa marka labaad dee khilaaf badan baa laga soo sheegayaa dadkii inay aada u kala fog yihiin baa lasoo sheegayaa marka aada iyo aad baan uga walaacsanna waa gartay jiraan iyo sida ay wax soo baxayaan marka waxyaabaha lagu kala duwan yahay dabcan hadda arrinta ugu muhiimsan waxaa weeyaan miiska saaran in soomaaliya hanaanka degmooyinka wax loogu soo xulo si looga gudbo labada kun iyo lix iyo tobanka iyo mar kale in hanaankii afar dhibic shan wax lagu soo xulo say adiga kula tahay ridwan soomaaliya sida adduunku uu u dhaqmo si ka duwan uma dhaqmi karto waxa weeyaan doorasho waxaa la yidhaahdaa in dadweynuhu codkiisa uu bixiyo oo uu doorto udda masalaysa wuxuu taa ka sokeeya waxa waa un qabiil bay noqonaysaa waxayna noqonaysaa in musuq maasuq iyo wax kala gadasho iyo waxaan dadka u cuntamin wax lagu soo xulo marka annagu waxaan u aragnaa in soomaaliya shaqada loo baahan yahay in la qabto ay tahay in la qabto si doorasho qof iyo cod loo gaaro waa gartay laakiin waktiga waad la socotaayo hadda aada buu u socdaa madaxda dowladdana waxay ku dhawaaqeen inaanay suuragal ahayn doorasho qof iyo cod ah marka xal kale ma la heli karaa oo aan ahayn marka hadda arrinta laga doodayo degmooyinka iyo afar dhibic shan maadaama doorashona aan aanay dhici karin muxuu yahay xalku anigu ma qabo in laga bilaabo waynaga xumaatay afar sana ama saddex sana waynaga xumaatay haddana wax kaloo aynu samayno waki maalin walba in la yidhaahdo way socon weyday haddana mid kaloo khaldan si kaloo khaldan aan waxyaal sidaasi dalka anfacaysa
waa gartay mudane ra-iisul wasaare dabcan laf ahaantaada dowladda hadda weli jirta waad soo hogaamisay xukuumad ayaad ra-iisul wasaare u ahayd ma laga yaabaa dadka qaar inay isleeyihiin ra-iisul wasaare cabdiweli laf ahaantiisa waxbuu ka qaadanayaa fashalka jira hadda maya wa waa dadku waa xoogaal weeye shaqada intaan hayno toban bilooda keliya ahayd marka dee toban bilood intii la qaban karay waa la qabtay laakiin wakti badan oo kalaa lumay tobankaa bilood intii la qaban karay waa la qabtay waa gartay haddii aan marka usoo noqonno aragtidaada ku saabsan in talada dadka loo celiyo maxay kula taha adiga fikradda aad aaminsan tahay habkee ayaa dadweynuhu ay maaragtay cod ugu yeelan karaan mustaqbalka iyo soomaaliya annagu waxaan qabnaa qoraallo ku saabsanna waa soo saaray dowladdana waa la qaybsanay dad badanna waa la qaybsanay doorasho haddii shaqadeeda la galo oo ay dhab ka tahay dadka oo ay madaxda dhab ka tahay waa la aadi karaa waddadaas lagu gaari karo in dadku doorasho toos ah uu doorto waxaa jira nidaam adduunka o dhan looga dhaqmo oo layidhahdo proportional representation dadku waa yaqaanaan ama habka doorashada axzaabta ku dhisan oo waxa la dooranayaa ay tahay xisbi soo diyaariya musharaxiin soo diyaariya nidaamkaas si hay-aad loo baahnaa iyo shuruucdii loo baahnaa la taabageliyo waa ka dhaqangeli karaa dalka soomaaliya waa ka dhaqangeli karaa doodaasna dad badan baan la qaybsanay waxaana laisku waafaqay inay suurtagal tahay marka waktigana inuu saamaxay aad u aragtaan u malayn maayo in august ay tahay laakiin shaqada waa la bilaabi karaa augustna markaa waxaa la sameyn karaa wixii markaa laga fursan waayo hadda haddaan eegno tusaale ahaan dooda ku saabsan habka degmooyinka waxa lagu soo xulo maxay yihiin caqabadaha ka dhalan karaay kula tahay haddii madaxda soomaalidu ay isku raacaan in afar dhibic shan laga gudbo oo degmooyin wax lagu soo xulo xilligan waxyaabo dhowra oo caqabadaha imaanaya waa marka koowaadee horta ilaa iyo hadda ma jiro guddi doorasho ama guddi xulitaan oo la isku waafaqsan yahay waad ogtahay waa lagu heshiin waayo guddigii doorashooyinka oo la dhisay gobolada waa ka biyo diideen axzaabta waa ka biyo diideen aad baa looga biyo diiday leanna nidaamka lagu soo xulay waa la dhaliilayo dadku aad bay u dhaliilayeen weli ma samaysna maxkamaddii dastuuriga ahayd oo haddii la isqabsado lagu kala bixi lahaa ma samaysna waxaa jiray dastuurka wuxuu qorayaa in la sameeyo guddiga sharciga iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ama kahortaga musuq maasuqa oo haddii doorashooyinkaas iyo waxa ay dhacdo in la musuq maasuqo dadku warbixin kasoo gudbin kara oo markaa maxkamada maxkamadda dastuuriga ah la geyn karo marka wixii asaasiyaadka u ahaa wixii sharaa'idka u ahaa oo laga maarmaanka ahaa in dadku wax uu ku kala qanci karo la gaaro meesha ma yaalaan waktigana hadda cod ka shaqaynaysana ma aragno marka waxyaabahaas oo dhan oo caqabad ahaa jira walaacan marka aad qabtaan dowladda ma la qaybsateen iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda waa la qaybsa waa la qaybsanay aad baan ula qaybsanay waxaan aragnay madaxda oo dhan marka madaxweynahana waa gaaraan malaynaya warka sidaan maqashiisanahay waa wa waa la qaybsan haddii marka hadda mugdi fara badan uu idinkaga jiro soomaaliya iyo mustaqbalkeeda dadka qaarna ay leeyihiin labadan maaragtay aragti ee laysku khilaafsan yahay ama lagu kala duwan yahay mid kasta oo la qaato waa caqabad inteeda la eg oo mar kale reerihii ayaa dib loogu noqonayaa maxay marka adiga kuula muuqataa mustaqbalka soomaaliya ma waxaad leedahay mugdigu ku jiraa haddii aan aan aan hadda waxba la qaban mugdigu ku jiraa ridwan mugdiga ku jiraa waa gartay mudan ra-iisul wasaare dadka qaarkii waxay leeyihiin cabdiweli sheekh axmed maamul goboleedyada jira qaarkood uu ku dhow yahay ayaga laftirkooda ma ku qancisay ilaan hadda dowladda oo keliya waxaad moodaa inaanay arrintan u madax bannaanayn oo dowlad goboleedyadii ama maamul goboleedyadiina ay maaragtay doonta saaran yihiin marka ayaga laftirkooda ma la kulanteen oo maaragtay talooyinkan aad hadda sheegayso ma la qaybsateen ridwan waa la kulannay intooda badan waa la kulanay inta kalena fariinta iyadu waa gaadhay annagu waxaan safar ku tagnay baydhabo intaanan puntland aanan tegin adigu toban iyo dhowra casho ka hor baanu tagnay afar beriyaanu joognay waxaanu la kulannay madaxda baydhabo koonfur galbeed baarlamaanka madaxweynaha wasiirada odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta madaaqyada waxaan la kulanay ururada bulshada qaybaha dadweynaha koonfur galbeed oo dhan waanu la kulanay fakarkooda waan la qaybsan waana la qaybsadeen anaguna fakarkanagaan la qaybsanay haddana waxaan joognaa puntland magaalada boosaasan hadda kaala soo hadlaya waa la kulanay maamul goboleedka madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka puntland sidoo kale wixii afkaar ahaa iyo wixii warbixin ahaa iyo wixii tala ahaa waa la wadaagin waana waana ku fakaraynaa inta kaloo dhiman inaan degdeg u taqno oo iyagana sidaasoo kale aanu la qaybsanno wixii tala ah ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dabcan soomaaliya xaaladeeda waa ka warhaysaa maxay yihiin talooyinka aad iyo aadka muhiimka u ah ayaad isleedahay dowlad soomaaliyeed oo xoog badan oo dadka matasho waa lagu heli karaa talada ugu weyn waxaa weeyaan in dalkan siduu doorasho u gaari lahaa laga shaqeeyo in shaqo badan taa la geliyo in la isugu yimaado in cid walba ay ka qayb gasho qodobka labaad waxa weeyaan in dalkaanu ciidankiisa uu yeesho oo amnigiisa uu gacanta isagu uu ku dhigo shaqo badan lagama qaban taas in shaqo badan laga qabtaa loo baahanay marka labadaa qodob waa muhiim intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay soomaaliya iyo mustaqbalkeeda sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka xilliga dowladda uu soo idlaado waxaana barnaamijka marti ku ahaa mudane cabdiweli sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda soomaaliya ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
waa hagaagaad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdi weli oo jooga magaalada london ee cariga ingiriisa isla markaana lala socodsiinaya barnaamijkii marti mikrofonka dhegeysta halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan cashacuud
dhammaantiinba barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan guud ahaan ku soo qaadanaynaa taariikh kooban oo ku saabsan allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal oo ku magac dheeraa dun carbeed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada shaariqa ee isutagga imaaraadka carabta taariikhda iyo nooca suugaaneed ee uu lahaa abwaanka ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijkan caweyska washington soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle ee sida weynah u yaqaanay ilaa iyo yaraantiisii iyo markii uu bilaabay curinta suugaanta waxaa ka mid ah abwaan axmed saleymaan bidde cali sugulle horta wuxuu ku dhashay allah u naxariistay isagii mudane axmed wuxuu dhintayba magaalada oodweyne gobolka daadmareed waxaanu ku tacliin qaatay iskuulka sheekh iskuulka sheekhna waxay ahayd meeshii ardaydu yidhaahdeen waa fidmabale macalimiinta ka ashkateeyeen gaaladii soomaalidii dabeedna iskuulkii laga saaray dabeedna kii heesaya lahaa saaxiibada intay sababteen saduuquna ila qaad weyde halkaasuu horta cali sugulle ka soo bilaabay cali sugulle wuxuu u shaqayn jiray fitinariga hanaanada xoolaha dabadeedna kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii markii walaalaha hargeysa lasoo aasaasay aasaaskoodu soo muuqday ase kala maqmaqaan oo kolba qaar transfer ku yimaadaan oo cabdilaahi qarshe iyo xuseen oo faarax ilaahi oo ahaayeen xarunta hargeysa fooqii ilmo jibriil ee dheeraa ay u fadhiisan jireen ayaa halkaa cali sugulle uu loo dhiibay beer layidhaaho boltry farm waa xira digaag daryeelka iyo dhaqaalaha digaaga lagu tusaayo dadka dabeedna waxaa la sameeyey halkaas beertaas mandheeraa laga sameeyey booliiska iskuulka weyn ahaa b t s la odhan jiray bolice training school oo tacliim badnaa taarwalayaasha bigilwalayaasha administrationka looga waxaa lagu baran jiray bireydhka ciyaarsiis ayaa garabkiisa laga sameeyey iyo jeelka dhexdooda ayaa beertaa laga sameeyey cali sugullaa loo dhibo fitinarigay ahayd markaas cali sugulle wuxuu sameeyey maxaabiis baa loo keenaa oo la shaqaysa iyo askar oo meesha hagaajisa oo beertas hagaajiso digaaga meel u samayso oo wax banjarafaday ku qodan maxaabiistaas askartuna way ilaalisaa way dhowrta halkaa cali sugulle dabeedna riwaayad buu ka sameeyey la idhaahdo ii dhiib u dhiib dareenka suugaaneed ee abwaan cali sugulle waxa uu ahaa mid soo bilowday xilligii ay guud ahaan soomaalida u halgamaysay xornimadoonka abwaan axmed salebaan bidde waxa uu sidoo kale ka sheekaynayaa halkii uu abwaanka ka bilaabay sugaantiisa gumaysidiidka ahayd waxaa imanayay nin la odhan jiray lord hebel baa la odhan jiray markaasay u bixiyeen lord falash markaas loodhkaa imanaya ingiriiska ee kalooniyada ka socday ingiriiska ee reer boqortooyada ka tirsana ka tirsanaa ayuu dareenkiisa qabay oo markaasuu yidhi ninkaasi ha laga hortago waxa la tuso markaasuu wuxuu maxaabiistii u sameeyey rawaad la idhaha ii dhiib u dhiib askartana wuu khaldaya maxaabiistina waxbuu fahamsiinaya rawaaddina wuu dhigaya halkaasuu leeyahay godadka qodo masarabada qaato mandariqa qaato dhulka qodo oo ku dhufto oo ku dhaqsado ii dhiib ii dhiib u dhiib kaa u dhiib kana u dhiib kaa kale u dhiib adna u dhiib aniga ii dhiib ii dhiib u dhiib waar maxaad cali isugu now gumaysiku ha dhoofe u dhiib dhulkeenu ha xoroobe u dhiib aan dhaqsane u dhiib waaryaah cali isugu now waxaanaad leedahay maxaabiista aad ugu sheekeynaysa waa maxay yaa askartu yidhaakaasuu yidhaha allah sigaarka markaan leedahay waa masaakiina xabad ila waa xidhan yihiin xabad sigaar markaan markaan xabad sigaara u shido ayaan leeyahay hayoka kale ka laa'ane kolkaasaan leeyahay u dhiib sigaarka u dhiib ha ku dhuftee u dhiib adna kaa kale u dhiib war adiguna ii dhiib isagana u dhiib ii dhiib u dhiib majarada ku dhufo u dhiib gumaysigu ha dhoofe u dhiib dhulkeenu ha xoroobe u dhiib aan dhaqsanee u dhiib ii dhiib u dhiib rawaadaasuu dhigay tiina shaqadii waxaan filayaa in lagaga eryabaya ayaan filaya intaa ugama harin abwaan cali sugulle la dagaalanka gumaystigii haystay dhulka soomaalida oo waxaa marba marka ka dambaysa isa soo tarayey sugaanta heeryadiidka ah ee uu abwaanka tirinayey kuwa laga xusi karana waxaa ka mid ah heesta ayaa ila gembiya gumaysiga oo uu abwaan axmed islamaan bidde weli xusuusto eryadii ku jiray heestaasi guunyada loodu garaa daranta gaajiya ma ogolo haraad gelina haddaan loo gunaynin looma galo jada weylka way gardiida gadoodaayo geeska rogata gumaada wixii ka galabsaday gambadiiyo dumarkaa garayska xidha guntiga raggu isku geysin jiray ayaa guulahay gargaaraayo ayaa gubanimada garanayo ayaa la gambeeya gumaysiga abwaan axmed salebaan bidde oo ka hadlayey xusuusta abwaanka iyo waxa sida weyn loogu xusuusan karo ayaa markiiba yidhi dee taa ilaahayba miyuu u waayin ilaahayba ma waayin dee taas waxaa ka mid ahaa dee dharaartii walaalkay loo dhisayeen hortii dhashay soo ma soo dhicin markaanu xamar israacnay calan soomaaliyeedna somalilan baa dee ku horreysay waxa dhulka ku taaga waa kiina ibraahim cigaal soo saxeexay iyo colkii la socday odayaashuna hawsha ay soo bislaayeen ay u direen cali sugulle markii la israacay dee heestii isagu wuxuu kaga qayb galay dharaartii walaalkay loo dhisayey een hortii dhashay soo ma soo dhicin haddaba aan qaar idinka maqashiiyo heestaasi uuna soo xusuusiyey abwaan axmed salebaan bidde ee uu sameeyey allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal taas oo uu qaaday maxamed suleymaan tubeec naxariistay abwaan cali sugulle cigaal waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii kooxdii walaalaha hargeysa ee markii dambena ay sida weyn isugu milmeen hobolladii waaberi ee ka dhisnaa magaalada muqdisho taas oo laga dhaxlay fan soomaaliyeed oo si weyn u hana qaaday fanaaniintii u horreysay ay ku kulmeen magaalada muqdisho ee ay wada shaqaynta faneedna dhex martay waxaa ka mid ah fanaanka caanka ah ee axmed naaji sacad waxa uu ka sheekaynayaa dareenkii uu kala kulmay markii ay is arkeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle cali sugulle dol cabeed asagaa fanka igaga horeeyey walaalahay walaala hargeysay ahaan jireen oo koox la yidhaaho walaala hargeysa oo xamar kowna ugu yimid buu ku jiray soo riwaayad wado oo kooxna wato isagaa iyo iyo cabdullaahi qarshe iyo rag badan oo fanaaniinoo hadda allah u naxariistay badii way geeriyoodeen marka cali sugulle wuxuu ahaa nin abwaan abwaan oo qadarin iyo qiimo leh oo mudan buu ahaa faraku tigis waaye isla markii markaad tidaahayd waxaan ka sheekay isla markii ayuu adigoo meesha taagan ayuu asoo aan fikirin ayuu kule qalin qaado halkaa ka wad waxaad joogta waxaa waxaad tidaahayd iyo heesasoo ii dhiibi jiray waxan baan usaa ansaari jiray heesaha qaar oo isaga sameeyey erayada xataa markuu sameeyo xataa laxniga wukusoo bilaabayaa asaa bilaabaya laxniga xataa laxnigan waa wuu ku fiicnaa markaasa aniga music saari jiray oon hagaajin jiray teembada iyo durbaanka iyo music raacin jiray waxaa jira heeso badan oo intooda badan wadani ah oo si weyn loogu xusuusanayo allaha u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal hase ahaatee axmed naaji ayaan isagu ka labalabayn tan uu ku xusuusto abwaan cali sugulle heesaha waxaa ka mid oo cali sugulle oo caanka ah waabaa baryay bilicsan arooryo baxsan maalin boqoron waabaa baryay bilicsan arooryo baxsan maan allaa buruudbe maan
marka haddaba laga soo tago heestaasi fanaanka axmed naaji sacaad waxa uu weli xusuustaa markii uu abwaanku samaynayey heese kaloo fara badan oo dareen badanna ku reebay dadka soomaalida ah maxaa taqaan tulontuloonto kuftay dhacday maxaa taqaan waxaa waxaasoo dhan asaa sameeyey
wadashaqayntii iyo wadajooggii joogtada ahaa ee allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal iyo fanaanka axmed naaji waxaa ka dhashay suugaan murti weyn leh oo raadna ku yeelatay dareenka dadka soomaalida ah ee suugaanta daneeya axmed naaji oo iiga sheekaynayay wadashaqayntii isaga iyo abwaan cali sugulle ayaa tusaale u soo qaatay heesta guurba'ay iyo sida ay ku timid walaalaha iga jabuuti ayaa heesta qaaday markaas waxaan heesta dhexdigeed waa dhaqan waxaa ka soo jeedaa walaalaha iga jabuuti markaasaan bedelnay oo xamar wax waa taqaan dareenka iyaga fanaaniinta waxay hadba gudbinayaan dareenka shacbiga wayaamahaas waxaa jiray gabdhihii la guursan waayey arooskii a yaraaday oo gabdhihii baa yani waxaan rabnay inaan waanin oo gabdhihii guurkii baa yaraaday markaasaan waxaan aniga cali sugulle ayaan isku nimid erayada adaa isagaa sameeyey gabdhihii waxay leeyihiin raggii godod bay noqdeen iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos gelbis uma baahane gabdhihii shimbir bay tuntaan guurkii sida geed ma dhalay gayaankii miyuu gablanay gabdhihii waxay leeyihiin geli iyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan subi lahayn boqunta kaan gashan lahayn buntiina xariira iyo galmasaaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag kolkii ay guddoonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay gaalida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray markii rab in la guursado markii hore gaalida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabaadki la qaadan jiray ee guurkii sida geed madhanay dagaalkii miyuu gabdhamay
gaarida baarida hawe gaarida baarida hawe geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabaadkii la qaadan jiray guurkii sida geed madharay gayaankii miyuu gablamaa markaan heestaan samaynaynay gabdhihiina waxaan waxaan leenahay waxaasay rabaan raggiina garoobay noqdeen marka waxaan markaan heesta oon qorin waxaa leeyahay abwaan cali sidule marka dambe waxaan kusoo gabagabaynaa raggii waxashay qabaan gabdhihiina way cabanayaan iyo maa golobtaa iskale gefkaas waxaa guu ka yimid dadweynow gartooda naqa dadkii baan usoo gudbinaynaa anagii waxaan eedii baan iska dheerayniyo waxaan leeyahay bad idinka dadweynow gartooda naqa
raggii gocashay qabaa alla raggii gocashay qabaa gabdhihii way cabaanayaan gabdhihii way cabaanayaan iyamaa godobtaa iskale gefkaasu xaguu ka yimi dadweynu
waxaan dhegaystayaal weli bartanka uga jirnaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o a ugu tala gashay inay ku xusto taariikhda iyo sugaanta allah u naxariistay abwaankii weynaa ee soomaaliyeed ee cali sugulle cigaal dun carbeed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada shaarikha ee sutagga imaaraadka carabta dadka soomaalida ah ee sida weyn u faaqida suugaanta waxa ay rumaysan yihiin in suugaanta allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal ay ahayd nooc gaar ah oo ka duwan kuwa abwaanada kale ee soomaaliyeed rashiid xaaji cabdulaahi oo garweyne ku magac dheer ayaa iiga warramay nooca ay ahayd suugaanta abwaan cali sugulle cali sugulle waxaan odhan karaa isaga iyo suugaantiisuba waxa weeye waa wax gooniya waxa weye waa cabqariyad ama genius abwaan gaar ahaantiisa meel u taagan oo aanad cid alla cidaad barbar dhigi kartaaba aanay jirin taa kama wado cid walba wuu ka sarreeya ee meel laakiin gooninimada iyada lafteeda ayaa waxay leedahay qiimo gaara iyo dhadhan gaara iyo qurux gaara bay leedahay masalan waxa weeye u fiirso cali sugulle sugaantiisu waxay leedahay luqad gaaraho ay ku hadasho waa af dhow erayo dhow cid waliba garanayso iyo waxay kaloo leedahay jaandhac ridib fudud oo dhegta si sahlan ugu dhaco oo dabeetana si deg dega loo qabto qof mutacalima midaan mutacallim ahayn ku reer miyiya ku reer magaala kuwa muxuu ahaye suuqooda halkaas ka xamaalaan iyo cid waliba intay qabsato ayay fahmi og tahay markuu yidhahdo dad iyo dhagax layskuma dhuftee kala dhowraay u fiirso siday u fudud yihiin ereyadu waa dad iyo dhagax meel dhowbu ka sidan uga soo qabanaya afqalaad aqoontu miyaa soo arki maysid nin lagu seexdow ha seexan intaasoo keliya haddaad qaadato nin lagu seexdow ha seexan waa ereyo dhow oo qof waliba ay dhegtiisu markiiba haleelayso ayna qabanayso laakiin haddana mugga murtida ku jirta aada buu u wen yahay qof kasta oo xil saaran yahay xilna waxa weeye wayna wada saaran yahay ama qoyskaagu kaa saaran yahay ubadkaagu kaa saaran yahay bulshadaadu kaa saaran yahay meeshaad ka shaqaysiiyo musaxilka kaa saaran iyo shaqada haysuu kaa saaran yahay madaxnimadaad cidaad u madax tahay buu kaa saaran yahay adduunkan aynu ku noolahay iyo degaanka ayuu kaa saaran yahay noolaha ilaahay abuuray buu xil kaa saaran yahay haddaad bini aadam tahay marka cali sugulle waa kaa sugaantiisu waa taa fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura waxa ay ka mid tahay fanaaniinta ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle inkastoo aanay hibo nasiib u yeelanin inay qaado qaar badan oo ka mid ah heesaha uu sameeyey abwaan cali sugulle haddana waxa ay nasiib u yeelatay inay qaar ka dhadhamiso midhaha abwaan cali sugulle hibe nuura waxay iga warrantay heesaha abwaanka kuwa iyada ay qaado gaar ahaan markii ay bartamihii sagaashamaadkii ku kulmeen waddanka isutagga imaaraadka carabta oo uu haddana ku geeriyooday abwaanka markii saddex sano miyo dagaalkeenu socda mise shan sano meelaha ayaa qunsulkii markaa joogay cabdullaahi xirsi oo la kaashday dawladda imaaraadka ayaa meel walba fanaaniinta isaga yeeshe iskaga timi hase yeeshee dee dhammaan lama wada iman karin wakti adag bayadoo dagaalka inagu socdo intii iman kartay baan ka mid ahaaya timi ujeedada isumaatinkiina markaa muxuu ahaa hibo baaqina nuu diro ummadda soomaalida in dagaalka la joojiyo waxay ahayd dagaalka joojiyo waa dagaalku markuu ugu xumaa shan iyo sagaashankii waa gartay marka heesihii markaa halkaa lagu sameeyey kaalintii adiga kaaga soo aaday ee abwaanaduna ay sameeyeen gaar ahaan cali sugulle uu sameeyey maxaa ka xusi kartaa hiboy oad ku xusuusataa waxaan ka xusi kalaa horta fanaaniintii meesha ka heesaysay waxaa ka mid ahaa allahu naxariistee axmed rabshe allahu naxariistee faadimo qaasin allah iska daaye cabdilaahi hanuuniye allah iska daaye aamina camaari waanu badnayn muskiistayaasha tumaya waxaa ka mid ahaa macalow waxaa ka mid ahaa sharka noole xasan shariif waa la dhannaa anigu markaa waxaa nasiib u yeeshay baydkii ugu cuslaa inaan helo magaciisa ku jira suugaanta markaa meesha lagu qaadayo amaba heesihii meesha lagu qaadayo isagaa sameeyey miya allahu naxariista abwaan cali sugulle haa isagaa sameeyey haye maxaa ka mid ahaa beydka kaaga soo aaday muxuu ahaa waxa igaga soo aaday baydkii ugu cuslaaba aniga igu soo aaday abwaanadii aabbayaashay ahaayoo dhan magacyadooda ku jiraan markaa waxaan ka bilaabayey codkiisii aan ku hadallay cali sugulle wuxuu yidhi caku nacabkayma u jabay holma mooday gacalkay naflaha arigaygii irsila maxay dhigay waa halkuu joogo cadka igala dhe xasan muumin waa xasan sheekh muumin cabdilaahi qarshe googa cabdi maxamed cigale fareyuno googa cadka igala xuseen faarax cabdi maxamed googa cabdila raage cigale colaad iyo abaarkowdhe aana iyo nabad labadhe hadba kii aad cugateed calooshaada gelisaa caadilkaa caqbalayay codsiguyuu ku seegin hees baroor badana bay ahayd oo maaragtay inaan yani inagu isbaabinay oon isde cidbaha isjaray iyoiyay muujinaysa colaad iyo abaarkow dhe caano iyo nabad laba dhe hadba kii aad aad cugato cugateed calooshaada gelisaa caadilkaa caqbalaya codsiguyuu ku seegin dadaalkaa la joojiyo marka murtidu waxay ahayd ilaahay waxaad weydiisatuu ku siinaya markaa dagaalka Haa, joojiyeysa colaad baad ilaahay barideene haddana nabad barya bay ahayd ujeedadu wow marka ma jirtaa heese kale abwaanka uu sameeyey oo adigu aad qaada hibo haa horta anigu gu- gufaacooyinkiisii ugu waaweynaa markuu heesaha boqolaalkaa tirinayay magool iyo maxamed axmed iyo baa ka faa'iidaystay laakiin anigu dhamaad dhamaadkii baan soo gaadhay uu de fanaankula business ka noqday uu waxaaba faraha ka yar qaad qaaday marka heestii taa iigu horreysay waxay ahayd wuxuu yidhi had iyo jeer rag horseeda baa doorataa hawraarta xilkaaga aada huwisaa ninkii koodiya ninkii kuhantaba waxa uu halku dhegay inaad hubsatee ma harin hadal lays yidhaahdaye hubsiinoo hal baa la siistaa hondolaha waanadaa hareerka martoo hoos iyo sare wuxuugu sheegay heble haddaanay wax maqal hidaba u lahayn hooyay murtidaydii heega dhacdee ma harin hadal lays yidhaahdaye hubsiina hal baa la siistaa ilaahay jannada ha ka waraabiyo hawaanan la iloobi karin taariikhdu xusi doonto boqolaalka iyo kumayaalka sane ee soo socda ayaa erayadii halkii dhegi ka tegay jirayaan cali sugulle way waxaan tacsi u dirayaa horena waan ugu diray haddana waan lamaanaysanayaa ilaahay wax inuu in- ilowsiiyo walaalihii awlaadiisii faamiligiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed isagana jannada gelin guud ahaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a meel kasta ay joogaan waxay ka tacsiidaynayaan geerida ku timid abwaankii weynaa ee soomaaliyeed allah u naxariistay cali sugulle cigaala dun carbeed barnaamijkan cawayska washington ee caawa oo aan ugu talagalnay inaanu isku xusuusino sugaanta mugga weyn leh ee uu ka tegey abwaan cali sugulle waxaan ku soo xirayaa heesta afqalaad oo ka mid ah heesaha sida weyn loogu xusuusto ee uu sameeyey abwaanka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
abaar iyo oodal baan ku jira amba noomadiyo manaan kulle abaar iyo oodal baan ku jira amba noomadiyo manaan
Thank you.
aqoonta ama laysuma tiriye ma ogtahay aqoonta ama laysuma tarte ma ogtahay aqoontan miyaa sariirsan kara maya maya ma ogtahay aqoontan miyaa isoo egisa maya maya
waa hagaag dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamijkii caweyska washington oo aan si gaara uga soo qaadan allah naxariistay abwaan cali sugulle don carbeed alhaji milka waraabiye halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
guud ahaana barnaamijkeenii fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayna intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington